wax ka jira male waa hadal malagii galay waay hadda isagu guddibu magacaabay ra-iisul wasaaruhuna horey wax ugu xil saaray maxkamadda milatariga madaxweynaha laftigiisu mas-uuliyiinta maxkamadda milatariga maxkamadda rayidka xubin ka socda booliiska xubin ka socda nabad sugidda xubin ka socda ciidamada shantaa xubnood ha laga dhiga ayuu yidhi maxay kula tahay wax ka jiri male wax ka jiri male wixii wixii gabadhii dhibaateeyey iyo wax lamida waaye wax oo annaga aan wax aan fahmi karnaba maaha waxaas wax aan ogolnahayna ma aha haddaan nahay qoyskii ekraan tahliilba marka idinka maxaa doonaysaan hadda guddigee doonaysaan inay arrintan baadhaan sidee doonaysaan in loo baadho annaga waxaan maxkamadii aan dacwada geysanay ayaan ka sugaynaa oo qaranka cadaaladda u fasho nimankiina u yeerto na dhibaateeyo